kulan wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala jaan qaadayo meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan halkan waa radio dalsan waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada ugu waaweyn dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah safiirka soomaaliya ee kenya oo fadhiya ayaa waxa uu ka baxay shir uu ku casumay madaxweynaha dalkaasi ra-iisul wasaare rooble oo kormer ee xarunta ay ku shaqayn doonaan golaha wasiiradu dhismaheedu marayo meel gebagaba guddida ku-meelgaadhka ee labada aqal oo loo xil saaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda laba kun iyo labaatan ee qaranka oo kulankoodii u horey yeeshay ayaa waxay ka hadleen jalwadkooda ku-xigeenka arrimaha siyaasadda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo shir jiraad ku faahfaahisa wadahallada u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka warbixiyey baaxadda abaareed ee dalka ku dhufatay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
kulan wacan saaxiibada hawada nagala jaan qaado meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan halkan waa raadiyo dalsan warkan waxaa soo saaray cabdiwaxiid cabdulaahi daahir anigoo cirguja ayaa u diyaara taariikhduna waxay ku aasaysan tahay afariyo tobanka bisha lixaad laba kun labaiy labaatan waa habeen arbaca oo tiraada sii galbanayso aan ku bilaabe maanta madaxweynaha dalka kenya ayaa waxa uu casumay qaar ka mid a safiirada beesha caalamka ee dalkaasi u fadhiya dalal kala duwan haddaba safiirka soomaaliya ayaa waxa uu ka baxay shirkaasi uu casumay kadib markii uu soo galay safiirka somalilan ee dalkaasi kenya u fadhiya oo wata calanka somalilan safiirka soomaaliya ee kenya u fadhiya soomaaliya maxamuud axmed tarsan ayaa la sheegay inuu isaga baxay shirka ay madaxtooyada kenya isugu yeertay safiirada uu fadhigoodu yahay dalka kenya kadib markii kulankaasi uu ku arkay mas-uuliyiin ku matalayay jamhuuriyadda somalilan islamarkaasna uu ku dhawaaqay in somalilan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan safaaradda soomaaliya kenyata ayaa maanta la yeelanayay diblomaasiyiinta kulankaasi ugu dambeeyey ka hor dalka doorashada kenya ka qabsoomi doonta bisha agosti danjire tarsan ayaa la sheegay in markii uu goobta shirka tegay uu ku arkay calanka somalilan iyo dad matalayay somalilan taasina si weyn ay ugu carooday islamarkaasina uu ka baxay shirka somalilan ayaa wakiil ku leh nairobi mana cadda mansabka wakiilkooda u jooga shirkaasi kenya ayaa si rasmi ah u shaacin inay somalilan u aqoonsatay dal ka madax bannaan soomaaliya intiisa kale iyo inay tahu yahay gobol ka tirsan soomaaliya ha yeeshee somalilan iyo kenya markii madaxweynaha somalilan uu booqday ayaa waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhowra in kenya ka furanayso safaarad somalilan gaar ahaana caasimada somalilan hargeysa dowladdii uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi marfarmaajo ayaa marar badan kenya ku eedeysay inay wardo farigelin toos oo ay ku hayso soomaaliya dowladda kenya iyo somalilan midkoodna kama hadal warkani waana saacadihii lasoo dhaafay wararkii ugu buuqa badan ka dhaliyay baraha bulshada ay ku kulanto bahweyn kala duwan markana saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kormeeray xarunta ay ku shaqayn doonaan golaha wasiirada ee dhismaheedu marayo meel gebagaba xaruntan oo si casriya loo dhisay ayaa maanta u booqday ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta kormeeray xarunta ay ku shaqayn doonaan golaha wasiirada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dhismihiisu marayo heer gebagaba dhismaan oo xaruntii xisbiga ee ku taalla warta nabadda ayaa waxaa muddo sanada ku socday dhismo iyo ballaadhin waxaanu ka mid ahaa mashaariicda ku deeqday islamarkaasina maalgelisay dowladda qatar ee ay ku deeqday xukuumaddii hore galbatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya warbaahinta la hadlay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xarunta cusub ee xukuumadda federaalka ee jamhuuriyadda soomaaliya ay ku shaqayn doonto halkaan uu ku holidoon xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu ay ku shaqayn doonto haddii ilaahay uu yidhaahdo mashruucan waa mashruuc weyn oo heer gabagaba ah ku dhow ra-isul wasaaruhu waxa uu soo maray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan oo isugu jirta xafiiska ra-iisul wasaaraha deegaanka ra-iisul wasaaraha iyo guriga martida xukuumadda ee masaajidka weyn oo halkan laga dhisay runtii waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mashruucan inuu si dhaqsi ah u dhammaado halkan oo ku taalla bartamaha magaalada muqdisho oo ah halkii hore loo dhihi jiray xarunta xisbigana ay noqoto meel xukuumadda soomaaliyeed ay ku shaqayso taasoo runtii maaragtay fursad weyn u noqon doonta amniga magaalada
warkaasi waxau ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka hadlayay xurunta golaha wasiiradu ay ku shaqeyn doonaan guddida ku-meelgaadhka ee labada aqal oo loo xil saaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda qaranka ee laba kun labaatan oo kulankoodii ugu horreeyay yeeshaya waxay ka warbixiyeen jalwadkooga xildhibaan cilmi oo guddida xogayawa ayaa warbaahinta la hadlay iyo muddada gaaban ee la siiyey marka waxay isla meel dhigeen inay muxuu ahaay jadwal shaqana sameeyaan kulamadooda iyo qaybta xilliga ay shaqaynayaan gelin hore iyo gelin dambe taasoo runtii si fiican la isla meel dhigay waraysiyada uga baahan yihiin iyo fadhiyada uga baahan yihiin wasaaradda maaliyadda iyo heedaha khusayso taasoo iyadna muddo kooban lagu soo muxuu ahaay koobay ugu dambayna markaasi next week usbuuca soo socda in muxuu ahaay lasoo gebagabeeyo muxuu ahaayey dib u eegista ama muxuu ahaayey falanqaynta miisaaniyadda oo runtii dalku aada ugu baahan yahay iyadoo ay miisaanadani ka soo daahday xilligeedii doorashooyinka lagu jiray darteed waxay ahayd in la asixiyo bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay laba kun iyo koob iyo labaatan laakiin muxuu ahaa dalkoo doorasho galay darteed ayaa muxuu ahaa ay aada usoo daahday lixdii bilood ee markaa oo bishan hadda muxuu ahato socota ay ku lix tahayna waxay markaasi xukuumadda ku shaqaynaysay inay miisaanadihii hore ay muxuu ahaa kharashaadkeedii ku socodsiiso wax marka haddaa lasoo gaadhay baarlamaan
markana saaxiibayaal aan eegno ku-xigeenka arrimaha xogayaha siyaasadda maraykanka oo sir jaraad ku qabatay magaalada muqdisho iyo waxay faahfaahisay wadahadalada ku dhex maray caasimada dalka magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa eegaya ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marwo victoria norland oo muqdisho soo gaartay ayaa shir jaraa'id ku faahfaahisay kulan ay iyada iyo wafdigeeda la qaateen madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha iyo ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka dubbalamaasiyadeed iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal si ambaqaadidda taageerada dowladda maraykanka ay siiso soomaaliya gaar ahaan gurmadka abaaraha dowlad dhiska horumarinta adeegyada bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha jihadoonka ah ee soomaaliya
sida aad wada og tihiin ammaanku waa muhiim waxaanu diyaar u nahay inaan dowladda ka caawinno la dagaalanka al-shabaab ayna dib u qabsadaan dhulalka al-shabaab haystaan waxaan aada ugu faraxsan nahay in ciidamada maraykanka ay dib ugu soo laabtaan soomaaliya si ay u taageeraan ciidanka soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee admis ee howlgalka nabad ilaalinta u jooga iyo in ay sii wadaan cadaadiska iyo in dadka soomaaliyeed ay ka difaacaan al-shabaab tani mar walba waa muhiim laakiin waxay si gaara muhiim ugu tahay marka la eego xaaladda aadka u adag ee cuntada ee halkan abaarta daran maraykanka waxaa ka go-an inuu muujiyo hoggaan adag oo arrimahan wax ka qabta madaxweynaha ayaa weydiistay koongareeska oo uu ka guddoomay shan bilyan oo dollar si loogu taageero barnaamijyada cuntada caalamka waan ugu hanweynahay inaan nahay deeqbixiyaasha ugu weyn soomaaliya maraykanka waxaa ka go-an in uu muujiyo hoggaan adag oo arrimahaasi wax
ka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahadceliyey maraykanka taageerada joogtada ah oo ay ku bixiyaan soomaaliya wuxuuna xusay madaxweynuhu muhiimadda ay leedahay iskaashiga caalamiga ah isaga oo tilmaamay in dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay xoogga saarayso gurmadka abaaraha maalgashiga deyn cafiska iyo xoojinta xiriirka dubbalmaasiyadeed ee dalalka caalamka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir waa mahadsan yahay markana haddii aynu eegno xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u magacaabay ergeyga gaarka ee u qaabilsan tacaalidda abaaraha ayaa waxa uu ka warbixiyey baaxadda abaareed ee dalka ku dhufatay dalkeenna hooyo hadda waxaa ka taagan abaar aad u xoog badan taas oo xilligii guga ee roobku da'i jiray aan di'ina haddana waxaa la galay xagaa oo xilli xun ayay meelo badan maraysaa oo waxaa loo dhimanayaa gaajiyo haraad dad badanna oon ayay u leedeen xoolahoogii ayaa mardhay bal marya ladan ayaa warkan heese
soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalad abaaroo aada u daran kadib markii afar xilli roobaad ee isxixiga aysan di'in roobab ku filan xoolaha iyo beeraha toddoba hal dhibic milyan iyo boqol kun oo qof oo soomaali ah ayaa haatan abaaruhu saameeyeen waxaana dhammaan gobolada dalka ka taagan xaalad bili-aadanimo oo ka jawaabid iyo gurmad deg dega u baahan ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa golayaasha baarlamaanka kooyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo wada jira labaiyo tobanka bishan siiyey warbixin guud oo soo koobaysa baaxadda xaaladda abaaraha ee dalka ka jira wuxuuna cabdiraxmaan cabdishakuur sheegay in laba gu iyo laba dayr oo isxixiga aysan dalku ka di'in roobab ku filan xilliga dayrta ee la filayo dabyaaqada sanadkan oo aana rajo sidaas u buuran laga sii qabin xaalad khatar ah oo aada halis u howna ku sugan yahay dalkeenna toddoba milyan iyo hal boqol oo qof oo soomaali ah ayay abaaruhu saameeyeen gobol kasta oo soomaaliyana waa ka dhaceen ay ku jiraan xataa somalilan gobollada ugu daran way kala daran yihiin gobollada siyaabo si kala duwanay u kala daran yihiin qaarkood abaarta xooggooda ku dhacday oo dadka saamaysay qaarkoodna waa lagu soo qaxay oo hoy waxay u noqdeen dadkii ka soo qaxay duruufaha abaaraha dadka waxaa soo qixiyey abaarta keliya ma aha amni darana waa soo qixisay oo dhulka ay haystaan kooxaha argixisada ee al-shabaab dadkii inay beeraha abuurtaan waa u diideen qofka muwaadinkaa markuu beerna abuurto damco waxaa la kor saaraa abuurkana waa lacag falashadana waa lacag markuu goosanayana waa lacag taas ayaa waxay keentay inay dadkii beerihii ay tabco waayaan xoolihiina hadduu neef gelayo canshuur aanan ka yarayn neefka qiimihiisaa la saaraa taas waxaa u dheer inay afar xilli oo roobkii baaqday laba gu iyo laba deerana soo dhaafay deerta soo socoto oktoobar ahna saadaasha cimilada hawada ilaahay wuxuu keeno waa xaggiisa laakiin rajo badan kama jirto toddoba milyan iyo hal boqol oo qof oo soomaali ah ayay maanta abaartu saamaysay shan milyan iyo laba boqol oo ka mid ah ayaa halis ugu jira inay waxyeelayso abaarta waa laga yaabaa laba milyan inaysan si toosa wax u yeelin waxaa kaloo jira laba boqol iyo labaatan iyo laba boqol iyo soddon kun iyo laba boqol iyo konton kun oo macluul qarka u saaran markii macluul la yidhahdana macluusha waxa ku xiga waa dhimasho markii macluul la yidhahdo waxa ku xiga waa dhimasho hal milyan iyo bar ka mid ah dadkaas waa caruur waa ilmo yaryar waaye oo ay afar boqoloo kun oo ka mid ah nafaqadarri hadda ay la tacaalayaan canugga markuu nafaqadarri soo gaarana wuxuu halis u yahay inuu dhinto maaldood waxaan tegay saal banaadir waxaan ku soo arkay laba boqol oo canug oo ilaa buurha kaba ilaa kaalkacyo nafaqadarro looga keenay ee abaarta daraaddeed ay saamaysay sariiraha isbitaalkana way buuxaan kuma filna kuwaas waa kuwii kari karay inay imaadaan waxaad imaajin garaysaa ama aad sawirataan kuwa aan imaan karin aan soo gaari karin isbitaalka aanan soo gaari karin dadka ay abaartu hadda barakicisay waa hal milyan ku dhowaad oo dadka abaartu barakicisay toddoba boqol oo kun oo ka mid ah waxay hadda kusoo barakaceen magaalada baydhabo oo keliya dowlado waaweyn sida maraykanka madaxda hay-adaha qaramada midoobay iyo baanka adduunka ayaa sidoo kale ballanqaaday inay dadaalkooda labalaabayaan deg degna uga istaagayaan wax ka qabashada abaaraha baahsan ee ku dhuftay soomaaliya
saaxiibada aan jecelnahay ee hawadaha nagala jaan qaadow meel kastooo nagala jaan qaadiseen ood ka dhegeysanayseen raadiyo dalsan warkayga habeen waanaga intaas waxaan idiin socodsanayay anigoo cabdiwahaab curgujiha cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa soo saaray axmed taaja ayaa dhanka farsamada inoogu jiray saaxiib ayaa inta mar kale ku kulmana hawada waxaan leenahay nabadgelyo fadlan qeybaha kale idaacadda dhegta wararaxsha
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel